بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الصيد والذبائح وعو كتاب يهي الصيد وغارته والذبائح iyo waxyaabaha la gowracaya ayuu kitaabu yahay addabaa'ix waa jamcu dabiixa dabiixaduna waa maa yudbaxu waa wixii la gowracaya w qaala wamaa qudira calaa dakaatihi fadakaatuhu fii xalqihi wa labbatih wuxuu yidhi wamaa qudira wixii la qadaro ama la awoodo wamaa qudira wixii la awoodo calaa dakaatihi gowriciisa wixii la awoodo fadakaatuhu gowriciisu wuxuu noqonayaa fii xalqihi dhuuntiisa ayuu noqonayaa iyo walabbatihi halbowlihiisa yacnii dhuuntaa laga gowracaya labbadu ama alxalqu waa acla alcunuq waa qoorta xaggeeda sare ayaa waxaa la yidhahdaa alxalq wallabba waa asfalu lcunuq waa qoorta xaggeeda hoose waay labada waa laga gowracaa macana dakaagu wuxuu ku dhacayaa fii xalqihi oo qoorta yani dhuunta qeybteeda sare ah walabbatihi iyo qeybteeda hoose labada meela laga gowracaa ama labada meel inta udhaxaysa ayuu noqonaya wamaa lam yuqdar waxaan la awoodin calaa dakaatihi gowriciisa fadakaatuhu gowriciisu caqruhu waa boqnogoyntiisa waay in wax lagu dhufto waay xayu meeshii qudira calayhi la awoodo meeshii markaa la awoodi karaa looga dhufanaya waxyaabaha la gowracayo shiiku laba u kala qaaday wax la awoodo gowracooda bimacnaa adaa haaya wax kaa baxsaday ma ah markii aad khiyaar u leedahood awoodi karto inaad gowracdo meesha laga gowracayo waa dhuunta buu yidhi markaadan awoodin oo matalan neef kaa baxsaday uu yahay sidii zamanka nebigu u dhacday calayhi salaatu wasalaam in owr ka baxsaday hadduu baxsado oo la qaban waayo ama la gaari waayo waxbaa lagu dhufanaya waa la dhaawacaya meeshii markaa la awoodi karoo laga dhaawaco oo dhiig ka yimaado gowracay uga dhigan tahay hadduu neefku sidaa ku dhinto waa xalaal in la cuno waa bannaanta maadaama aan la awoodi karin in la gowraco markaa dhaawaca lagu dhuftay ayaa wuxuu yahay dabxi iyo gowrac u noqonayo wa kamaalu dakaati gowraca dhammaystirkiisuna arbacatu ashyaa waa afar shay wey wuxuu ku dhammaystirmayaa afar shay kamaalka macnaha waxaa waaye cala alwajhi alakmal waa sida kaamilnimada badanee fiican wey qaطcu lxulquum waalmarii waalwadijayn saddexdaas in la jaro qaطcu lxulquum halbowlaha in la jaro walmarii alxulquum waxaa la yidhaahdaa majra nafas waa meeshu neeftu ay marto waay waa halbowla caddaha waxay yidhaahdaan walmariina waa halbowla madoobaha waayo wuxuu ku dhegan yahay midka caduu ku dhegan yahay waa meesha cunnada iyo sharaabku maraan walwadijayn waa laba xidid oo dhuunta labada dhinac ka marta dhinaca midigta iyo dhinaca bidixda ay ka maraan waa laba xidid saddexdaas in la jaro ayaa ugu kaamilsan buu yidhi gowraca labada hore in la jaro waa musama dabxi cinda alcarab carabta agtooda dabxi ma ku magacaabaan ilaa labadaa in la jaro mooyaane alxulquum waalmarii labadaa markii la jaro waxay leeyihiin neefku waa madbuuc oo in labadaa la jarayo waxaa laga soo qaatay xagga luqada iyo dhaqankii carabta maxaa yeele dabxiga la sheegaayo kelimatu dabxi waa kelima carabiya carabtuna ma ku itlaaqaan ilaa in la jaro labadaa mooyaane midka saddexaad culammada qaaraa haleeshiiya qaarna waxay yidhahdaan waa calaa wajhi listixbaabo midkaa saddexaad ama labada xididoo dhunta dhinacyada ka mara in la jaro waa fiicantao waa sunna laakiin waxay dhaheen waajibka gowraca maaha qaarna saddexda waa israaciya waalmujzi'u minhaa midka gudaaya oo minhaa laba kuwaasi ka mida shay-aani waa laba shay wy labaa gudaysa qaطcu lxulquum waalmarii midii saddexaad waa ka reebay soo maa labadaa haddii la helo gowracaasi waa gudaya bimacnaa neefkaasi neef la gowraco noqonaya waa haddii midda saddexaad aan la raacin taa waxay tusinaysaa midda saddexaad inaysan waajib ahayn midda saddexaad waajib ma aha laakiin waa calaa wajhi lkamaal waa sida dhammaystirnaan badan wayajuusu waxaa bannaan alistiyaadu in lagu ugaarsado bikulli jaarixatin mucallama bikulli jaarixa mid walboo jaarixo ah oo macnaha wax dhaawacaysa ama ugaarta een, waxay ku ugaarsato leh oo mucallamatin wax la baray oo wax taqaana oo min asibaaci duurjoogta ka mid ah wa min jawaarixi tayr iyo shimbiraha kuwooda jawaarixda ah waa kuwa u saaxiibka ah cidiyaha ay wax ku ugaarsadaan oo shimbiraha ka mid ah waa sida gallayrka oo kale waay asigana waxbaa lagu ugaarsadaa wax walba oo mucallama bimacnaa mucallam waxa waaye tacliim qaadanaya wax la bari karo waa noo imaan doontaa markuu mucallam yahay iyo midku markuusan ahayn maxaa lagu kala garanaya shiiqaa ka hadli doona laakiin hadduu mid walba mucallama wax lagu ugaarsan karo way bannaan tahay in wax lagu ugaarsado sida eeyaha iyo wixii la mid a laakiin shardigu waa inuu mucallam yahay min asibaac duurjoogtii ka mid ah wa min jawaarixi tayr iyo shimbiraha kuwooda ayagana wax ugaarsada oo waxay leeyihiin macnaha cidiye ay wax ku ugaarsadaan wa sharaa'idu tacliimihaa shuruudda bariddeedu arbacun waa afar kuwaas wax lagu ugaarsanaayo shuruudda wax lagu baraayo waa afar markaan leenahay waa mucallam waa mid wax la baray afar shardi markii laga helo mucallam noqonaya haddii afartaa wax ka mida la waayo mucallam maaha hadduu mucallam yahay n- bahalkaasi way bannaan tahay in wax lagu ugaarsado haddaysan mucalla hadduusan mucallam ahayn wuxuu soo qabto iyo wuxuu soo ugaaro waa xaaraam in la cuno oo yacni neefkuu soo ugaaray hadduu dhinto ma la cunayo neef baktiye buu noqonaya marka inuu mucallam yahay waa shardi shuruudda marka loo dejiyey ee midka mucallamka waa afar shardi an takuuna waa inay ahaato idaa arsalad idaa arsal idaa ursilat haddii la diro istarsalat inay dirmayso an takuuna idaa ursilat istarsalat yacni haddii la diro waa inuu dirmaayo eygu markii la yidhahdo dhaqaaqo waxaa soo ugaarso waa inuu dhaqaaqaayo laakiin hadduu mararka qaar diidaayo mucallam ma ah waidaa zujirat haddii la zajriyo inzajarat waa inay zajrisoomayso zajriga qaadanayso macnaa haddii la joojiyo ka joogo waxaan la yidhahda waa inuu ka joogsanayo waidaa qatalat saydan hadday ugaar disho lam ta'kul minhu shay-an waa inaysan waxba ka cunin wa an yatakarara dalika minhaa arrinkaasna waa inuu ka soo noqnoqdo maratayni fa aktar yacni hal mar iyo wax ka badan waa inay ka soo noqnoqoto arrinka ah waxay disho inaysan cunayn maxaa yeelay hal mar wax laguma dhisi karo halkaas mar waxaaba laga yaabaa inuu dharagsan yahay uusan rabin inuu wax cuno laakiin aysan ka ahayn tacliim iyo wuxuu bartay aysan ka ahayn si marka loo ogaado wuxuu soo ugaaray ama uu dilay inuusan cunaynin waa in dhowr jeer la fiiriyo oo hal mar aan lagu kaaftoonin fa in cudimad haddii la waayo ixda sharaa'id shuruudahan mid ka mida haddii la waayo lam yaxil xalaal ma aha maa akhadatu waxay qabatay waxay qabatay xalaal noqon maaya ilaa an yudraka ilaa in la haleelo ugaartaasi xayan ayadoo nool mooyaane oo fa yudakaa markaa la gowraco markaas hadda ayadoo nool haddii la helo gowracaasay xalaal ku noqotay ee xalaal kuma noqonin qabashada uu qabtay afarta shardiyu sheikhu sheegay raximahullah waxay deliil u yihiin haddii laga helo bahalka wax ugaaraya ama wax soo ugaaraya haddii laga helo waxay deliil u tahay inuu mucallam yahay haddii afartaa shardi mid ka mida la waayana waxay tusinaysaa inuusan mucallam ahayn tacliimtii la siiyey ma qaadan maalan eyga wax lagu ugaarsanaayo waa in ninka wax baray ee diraaya markuu yidhaahdo dhaqaaq ama uu u diro ugaarti waa inuu u dhaqaaqaayo amarka waa inuu qaadanayo hadduu yidhaha istaagoo ka joogso waa inuu ka joogsanaayo amarka qaadanayo haddii uu ugaar dilo waa inuusan waxba ka cunin arrintaasina ay ka soo noqnoqoto inuusan waxba taaban waa inay ka soo noqnoqoto afartaa shardi marka waa an yatakarara dalika minha waa shardi afaraad waaye soo noqnoqodkaasi shardi afaraadu ka wada afartaa shardi haddii la helo wuxuu soo ugaaro waa la qaad waa la cunaya binasi اlqur'aan allah subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay yas'aluunaka maada uxila lahum qul uxila lakum اطayibaat wmaa callamtum min aljawaarixi mukalibiina tucallimuunahuna mima callamakum اllah waxaad baraysaan mima callamakum اllah fakuluu mima amsakna calaykum cuna waxay idiin qabtaan waxay idiin qabtaanoo ugaara cuna laakiin waa inay tacliimtii haystaan w wadkuruu sma allaahi calayhi magaca ilaahayna ku xusa markaad diraysaan magaca ilaahay ku xusa waxaa kaloo u daliila xadiid cadiy ibni haabit cadiy ibni xaatim radi allahu canh nabiga calayh isalaatu wasalam wuxuu yidhi idaa arsalta kalbaka fii riwaayati waxaa ku jirta idaa arsalta kalbaka almucallam haddii aad dirto eygaagii wax la baray almucallam maxaa ku baxaaya midka jaahilkaabaa ku baxaaya eyga jaahilka wuxuu qabtaay waa bakti wuxuu dilo ama neefkuu dilo ma bannaana in la cuno wasamayta idaa arsalta kalbaka almucallam eygaaga mucallamkaa haddii aad tirto wasamayta aada magacaawdo bimacnaa bismi illaahi aad tidhaahdo cinda alirsaal markaad dirayso ayaa waxaad la diraysaa bismi illaah waa inaad tidhahdo shardi waay haddii kaloodan bismi illaahi dhihin kadibna aad u tagta neefkii asoo dilay ma cunaysaa neefkaasi magaca ilaahay aadan ku xusin ma bannaano in la cuno sida saxiixa madhab lmualif waxaa waaye bismi illaahi cindahum waa mustaxab in bismi llahi leera agtooda waa sunna laakiin sida saxiixa sunna maa waa waajib qofka hadduu bismi illaahi dhihi maayo cinda dabiixa dabiixadaasi waa bakti ma cunaayo walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu llahi calayh wa inahu la fisq wuxuu yidhahda marka idaa arsalta kalbaka wasamayta faamsaka waqatala fakul hadduu qabtuu dilo fakul cun wain akala hadduu cuno falaa ta'kul ha cunin shuruudda waxaa ku jirta inuusan cunin soo maaha xadiidka anaa u daliila hadduu cuno ma cunaysa inuu cunona waxay daliil u tahay inuusan mucallam ahayn hadduuba cunaayo asaa qabsaday adiga kuuma qaban wain akala hadduu cuno falaa ta'kul ha cunin fainamaa amsaka maxaa yeele wuxuu u qabto un calaa nafsihi naftiisa hadduu cuno waxay daliil u tahay asaa qabsaday ee adiga kuuma qaban maaha marka inaad cunto waa xaaraam inaad cunto wuxuu yidhi sheikhu raximah llah watajuuzu dakaatu bikulli maa yajrax waxaa bannaan in wax lagu gowraco bikulli maa yajraxu wax walboo wax dhaawacayo ilaa bisinni ilaa iliga mooyaane wadufuri iyo ciddida ilig iyo ciddi labada midna wax lagu gowrici maayo mana bannaano in lagu gowraco arrintaasina waxaa u daliila qowlu nabiy calayh isalaatu wasalaam maa anhara dama wadukira smu llahi calayhi fakuluu laysa asinna waadufur wixii dhiigga daadiya magaca ilaahayna lagu xuso subxaana wa tacaala fakuluuhu cuna oo aan ahayn buu yidhaahday ilig iyo ciddi aan ahayn ilkuhu waa laf waayo laftuna ma bannaano in wax lagu gowraco ciddiduna ma bannaano in wax lagu gowraco labadaasi nebigu sala allahu alay slam waa reebay ciddidu waa muddulxabasha waa midida xabashada w xabashada mididoodu waa ciddi macnaha neefka way ceejinayaan ilaa uu ka dhinto ceejiyay ku dilayaan marka mididoodu waxay noqotay ciddiyaha nabiga alay slat slam marka wuxu yidhahda ama dufur waa famuddu lxabasha midida xabashada waa ama sin amaa iliga wuxuu yidhahda facadmun waa laf xadiidkaas waxaa laga qaadanayaa sida ahlulcilmigu ay sheegeen laf walba in wax lagu gowracay ma bannaan saasuu leeyahay sheikhu lislaam ibn taymiya raximah llah maxaa yeelay cillada nebiga uu ku cileeyey iliga maxay tahay inuu laf yahay laf walba marka cilladaasaa ku jirta cilladii nebigu ugu diiday calayh isalaatu wasalaam in ilig wax lagu gowraco waxay ku dhaboobaysaa lafaha dhammaantood wataxillu dakaatu kulli muslimin waxaa xalaal ah oo xalaal ah noqonaya gowraca qof walbo muslima wa kitaabiyin iyo kitaabi walba gowriciisu waa xalaal yacni rajul min ahli lkitaab min alyahuudi waannasaara waxay gowracaan waa xalaal laakiin bishardi waa inay gowracaan waxaana shardiya inay bismi illaahi yidhaahdaan oo magaca ilaahay u qabtaan subxaana wa tacala wixii lagu gowraco bismi lmasiix iyo wixii la mid ah ma bannaano in la cuno maxaa yeeley qofkii muslimka ahaa wuxuu magaca magaca alla uusan u qaban ama bisimka uusan u qabana waxaa la leeyahay la cuni maayo min baabin awlaa waa wixii yahuudi uu gowraco ama nasraani magaca ilaahayna uusan ku xusin hadduu ceejiyo ma la cunaaya ma la cunaayo walaa taxilu xalaalna ma aha dabiixatu majuusiyin majuusi waxa uu gowraco walaa waaniyin iyo waani majuusi iyo waani waxay gowracaan xalaal ma aha waa xaaraam maxaa yeele ayagu min ahlilkitaabka mid ah ahlulkitaabka waxay gowracaan inay xalaal yihiin waxaa u daliila qowl اllahi caza wajal waطacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum ahlulkitaabka cunadoodu xillun lakum adinku xalaal bay idin yihiin waa idin xalaal طacaamu aladiina uutuu lkitaabna halkan waxaa loola jeedaa waa addabaa'ix waa waxyaabahay gowracaan ahlulkitaabka marka waa alyahuud wanasaara majuus majuustu kama mid ah min ahli lkitaab waaniyiintuna kama mid ah waaniyiintu waa mushrikiinta waay wadakaatu ljaniini bidakaati ummihi ilaa an yuujada xayan fayudakaa wadakaatu ljaniin aljaniin waa aladii fii baطni ummihi ilmaha yar waxaa cunuga yara ku jira caloosha hooyadii gowriciisu waxa waaye bidakaati ummi hooyadii gowraceedow haddii maalan neefka la gowraco asoo calooshiisa uu ku jiro janiin uu ku jiro ama walad uu ku jiro gowraca la gowracaya neefkaasi wuxuu gowrac u yahay wixii calooshiisa ku jira macnaheedu waxa waaye waa la cunayaa neefkaas yare caloosha ku jira waa la cunayaa wuxuuna ka dhigan yahay mid la gowracay maadaama la gowracay hooyadii wadakaatu ljaniini janiinka gowriciisu bidakaati ummihi waa hooyadii gowraceeda buy ilaa an yuujada ilaa in la helo xayan asigoo nool mooyaan janiinkii kii yaraa ilaa asoo nool in la helo fa yudakaa markaa waa la gowracayaa markii la gowraco neefkii haddii calooshiisa uu ka soo baxo ee neefkii yaraayo ku jiray oo nool markaa waa la gowracayaa kan yar laakiin asoo dhintay haddii calooshii laga soo saaro hooyadii gowraceeda ayaa asiga gowrac u ah macnaheedu waxaa marka hilibkaasi waa la cunayaa ama neefkaasi yar waa la cunayaa arrintaasina waxaa u daliila xadiid abi saciid alkhudri radi allahu canh oo nebiga alay slat slam uu yidhi faina dakaatahu dakaatu ummih gowriciisa waa gowraca hooyadii buu yidhi nebiga alay slat slam markii janiinka wax laga weydiiyey wuxuu yidhi kuluuhu cuna in shi'tum haddaad doontaan janiinka ha la cuno neefka yarka ee caloosha hooyadii ku jira cuna in shi'tum haddaad doontaan faina dakaatahu maxaa yeelay gowraciisu dakaatu ummih waa hooyadii gowraceeda wa xadiidkan wuxuu ku jira fii sunani abi daawud wamaa quطica wixii laga jaro min xayin neef nool wixii laga jaro fa huwa mayitun waa mid dhintay ila shucuura ilaa timaha iyo dufta mooyaane almuntafaca biha ee lagu intifaacayo fi lmafaarishi gogollada loogu intifaacayo walmalaabisi iyo labiska neefka asoo nool wixii laga jaro fa huwa mayit yacni xukunkiisu waa xukmu meyta waay neefkiio nool haddii jirkiisa wax ka mid a hilib laga soo jaro qayb jirkiisa ka mid a haddii hilib laga soo jaro hilibkiiasi wuxuu la mid yahay neef baktiya hilibkiisu waxaa laga soo reebayaa waxaan xayaata iyo nololi aysan ku qotamin xalaashay yacni noloshu waxay ku qotamin waa maxay waa suufka iyo waxa waaye tinta sare ee neefku leeyahay wax xayaataa miyaa ku qotamo nolola wax nolola kuma tacalluqaan laakiin hilibka nololaa ku qotanta lafuhu sidaasoo kale nolol baa ku qotanta waxyaabihii marka noolahu uu ku nool yahay asoo nool haddii laga jaro waa meyd wax dhintay la mid yahay waa bakti ma la cuni karo laakiin dufti iyo tinti in laga jaro asoo nool way bannaan tahay tintaasna markaas loogu intifaaco in gogollo laga samaysto waana laga sameeyaa kadaalika in laga sameeyo dhar iyo waxyaabo la labisto suufka xoolaha waa loo isticmaalaa labis iyo gogol intaba waa loo isticmaalaa oo firaashada qaara laga sameeyaa dharka qaarna waa laga sameeyaa marka wuxuu leeyahay sheikhu raximah ullah wamaa quطica min xayin wixii laga gooyo mid nee mid nool fa huwa meyitun waa mid dhint macnaa xukmuhu waa xukmu lmeyta meytadii xukunkeeduu leeyahay ila shucuura ilaa timaha mooyaane almuntafaca biha shucuurtaasoo lagu intifaacayo fi lmafaarishi gogollada waalmalaabisi iyo malaabista waxa la labisanaya dhexdooda faslun intaa marka wuxuu uga hadlay waxa waaye asayd wadabaa'ix wuxuu yidhi wa kullu xayawaanin xayawaan walba oo istaaabathu lcarabu carabtu ay wanaagsan wanaagsato ooy u arkaan inuu yahay wax ayibahoo wanaagsan fa huwa xalaalun waa xalaal xayawaan walba oo cinda alcarab agtooda ayib ka ah waa xalaal ilaa maa warada sharcu bitaxriimih ilaa wixii sharcigu ku soo arooray inuu xaaraam yahay mooyaane wa kullu xayawaanin xayawaan walba istakhbatathu alcarabu carabtu ay xumaystaanoo khabiis inuu yahay wax xun inuu yahay ay u arkaan fa huwa xaraamun waa xaaraam ilaa maa warada sharcu ilaa wixii sharcigu uu ku soo arooray biibaaxatihi bannaanaanshihiisa mooyaane macnaha caadadii curfigaa loo celinayaa buu leeyahy wixii cinda alcarab carabta agtooda ay u arkaan inuu yahay wax fiican isticmaalkiisa cunitaankiisa la wanaagsanaada lagama wado cinda alcarab markuu leeyahay cinda bacdi alcarab ma ah waxaa loola jeedaa waxay isku waafaqeen inuu wax ayiba yahay oo wanaagsan oo ilaa way dhici kartaa dadka qaar inay waxyaabaha qaar la fiican yihiin qaarna ay la xun yihiin fii zamani nabiy sala allahu alay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam markii dabbigii loo keenay waa diiday markii la weydiiyena wuxuu yidhaahday qowmkayga dhulkooda lagama helo saa darteed inaan cuno waan karaahiyeysanayaa waxaana cunay khaalid bn waliid radia allahu canhu amaama nabiy calayhi salaatu wasalaam marka qofka shaksiyaddiisa waa laga yaabaa inuu waxyaabaha qaar dhibsado ama hilbaha qaar uu yidhaha aniga cuni maayo taa laakiin macnaheedu maaha wuxuu qofi naco inay xaaraam noqonaayaan wuxuu ula jeedaa wixii carabtu isku waafaqeen inuu yahay dayib oo wanaagsan asalku waa inay xalaal yihiin ilaa wixii sharcigu xarimay maaha waxyaabaha khabaa'ifka ahee liitay isku waafaqeen khubsigiisa iyo xumaantiisuna waa xaaraam maxaa yeele sharcigu alkhabaa'if waa xarimaa wayuxillu lakum alayibaat wayuxarimu calaykum alkhabaa'if ilaa maa warada sharcu ilaa wixii sharcigu ku soo arooray biibaaxatihi bannaanaanshihiisa mooyaane allah subxaana wa tacala wuxuu le yas'aluunaka maada uxilla lahum qul uxilla lakum alayibaat idan ilaahay muxuu noo xalaaleeyey alayibaat buu noo xalaaleeyey waxuuna naga xarimay alkhabaa'if waxyaalaha xunna waa naga xarimay yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati maa rasaqnaakum طayibaadka cuna waxaan idinku irsaaqnay طayibaadkooda wax ka cuna wayaxrumu min asibaaci xagga duurjoogta waxaa xaaraam ka noqonaya maa lahu naabun qawiyun midka leh maci qawiya oo xoog leh oo yacduu bihi oo wax ku ugaarsanaayo oo wax ku weeraraayo wayaxrumu min aطuyuuri xagga shimbirahana waxaa xaaraama maa lahu mikhlabun midkiila ciddi qawiyun xoog leh oo yajraxu bihi oo wax ku dhaawacaayo asigana xaaraamu noqonaya arrintan sheikhu uu sheegay raximah llah waxaa u daliilay xadiidu abi haclaba ana nabiya salى اllahu alay slam nahaa can kuli dii naabin min asibaac wa can kuli dii mikhlabin min aطayr nabiga alayh slat slaam wuxuu reebay can akli kuli dii naabin mid walboo mici u saaxiiba cunuddiisa waa reebay oo mina sibaaci ka mid a duurjoogta wuxuu kaloo xarimay can kulli dii mikhlabin min atayr mid walbou ciddiyo wax ku ugaarsada leh oo shimbiraha ka mid a nebigu sala allahu alay slam cuniddiisa waa reebay waa xaaraam macna sida maalan duurjoogtoo kale sida shabeelka iyo libaaxa iyo bahalada la midka ah oo miciyey wax ku ugaartaan leh miciyey wax ku ugaartaan leh wa ficlanna wax ku ugaarsada waraabuhu ma soo gelayaa asiga khilaaf baa ka jira culimmada qaar waxay yidhahdeen waa soo gelayaa oo waa xaaraan bay yidhahdeen cunitaankiisa qaarna way kala qaadeen oo waxay yidhaahdeen waraabaha asaa laba nooca ama dabuca asaa laba nooca mid waxaa jira bay yidhahdeen la yidhahdo weer calaan la yidhaahdo daciif ah oo miskiin oo caqli badnayn ama ama saas wax u ugaarsan midna waxay yidhahdeen waa waraabaha caadiga oo xoolaha cuna dadka laftirkoodana laga yaabo inuu cuno mararka qaar kaas waxay yidhahdeen wuxuu soo gelayaa xadiidka nahyiga oo nebiga alay slat slaam inuu nahiyey can akli kulli dinaabin min asibaac xukunkaasuu gelaya midkan waarcalaanka la yidhahdana waxay yidhahdeen waa midka nebigu baneeyey sala allahu calay wasalam uu yidhaahday adabcu saydun wa fiihi shaa dabcu waa ugaar hadduu qofka muxrimkaa ugaarsadana waxaa laga rabaa inuu fidye ahaan neef u bixiyo wa fiihi shaatun qaar sidaasay u kala qaadeen markii dabuca culammada luqada ay sifaynayaan waxay ku sifeeyaan inay caadadu ku dhacdo midkooda ma aragtay dhidiga waxay yidhahaan caadadaa ku dhacdo xeedaa ku dhaca waxayna yidhaahdeen sanadkan walbana waa isbedelaa sanadna waa dakar sanadna waa untha sanad lab waaye sanadna waa dhidig ayuu noqonaya sidaas isku badbedelaa waraabaha caadigaa sifaadkaasi ma leeyahay ya waraabaha caadigaa sifaadkaasi waa leeyahay oo waa lagu sheegaa dadka yaqaan way ku sheegaan calaa kulli ahlucilmiga qaar ka mida waxay qabaan xadiidkan ana الnabiy sal l slam nahaa can akli kuli di naabin min الsibaac inuu yahay caamun maksuus waxaana laga soo khasisayaa addabuc waxaa lagu soo khasisayaa qowl الnabiy salى اllahu alay wasalam addabucu saydun wa fiihi shaatun kaasaa lagu soo khasisaya sidaa darteed waxay leeyihin waraabuhu cunidiisu waa bannaan tahay oo xaaraan ma ah shayga markii laga hadlaayo ma xalaala mase waa xaaraam macnaheedu ma ahan annaga ma cunaa mase ma cunno maaha in la isku qaldan lama rabo soomaalidu wax la cuna waxay ka yaqaanaan hilibka geela iyo ariga iyo lo-da kalluunka laftirkiisa xoogaa lagu baray soomaalida oo nin odayoo ka sheekeynaya wuxuu yidhi dowladdiisi aad barraa qasab ku bartay oo waxaa jirtay maalin ay mamnuuc ka tahay in xoola la gowraco waddanka wuxuu dhihi jiray maaragta kalluuna la wada cunaaya dadka dhan waa inay kalluun cunaan soomaaliduna asalkooda waa reer baadiyo sankay ka qabsan jireen kalluunka waxay noo soo uraayaan marka qasabaa lagu baray kalluun cunidda hadda kalluunka la cunaayo inay hore u yaqiineen maya wax dowlada ku xukuntay oo la baray oo qof walba la leeyahay kalluunkaasi cun ariga iyo geela iyo lo-duna waa mamnuuc maalmahaas in la gowraco qofkii lagu arkana waa la xira waa xabsi qofku markau hilib waayeen marka hilibkii caadiga ay yaqiineen markay waayeen kalluunkay cunaayaan digaaggana hadda maalmahan dambe ama muddooyinkan dambaa la bartay asiga laftirkiisu waayoyii hore soomaalida waa lama jeclayn taa macnaheedu ma aha marka wixii ilaahay xalaaleeyo o dhan intaas adiga aad taqaana inay yihiin ma aha altaxliil wataxriim waa xukun sharciya oo u laabanaya allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa laakiin waxaad iska ilaalisaa inaad tidhahda shaygan waa xaaraam sababtu waa maxay annagu ma cunno adiga ma qur-aankii sunnadiiaa tahay sax maa nebiga sala allahu calay wasalam dabbigii waa diiday markii la yidhi rasuulka ilaahay oo ma xaaraan baa muxuu yidhaahday maya anaa karaahiyeysanaayo buui aadaabtaasaa la rabaa in lala yimaado oo qofku uu yidhahdo aniga shaksiyan ma cuni karo aniga shaksiyan ma jecli inaad tidhahdo laakiin inaad tidhahdo waa xaaraam saxmaa taxriimku xukun sharciyo waayo wayaxillu lilmudari waxaa xalaal u ah buu yidhi qofka dhibaataysan fi lmakhmasati gaajada daran dhexdeed waxaa xalaal u ah an ya'kuna min almaytati almuxarama maytadii xaaraamta ahayd inuu ka cuno maa yasuddu bihi wax uu ku daboolayo ramaqahu gaajadiisa uu ku daboolaayo walanaa annaguna waxaan leennahay maytataani laba meyto oo xalaalaani xalaal ah laba meyto xalaal ah ayaan leennahay alsamaku waljaraad kalluunka iyo waljaraadu anyaxa wadamaani xalaalaani laba dhiigoo xalaalana waan leennahay alkabidu beerka waatixaalu iyo beeryaraha labadaasna waa xalaal waa laba dhiig beerka sidiisaba waa dhiig waa dhiig isku tegay waayo oo adkaaday waxayna yidhaahdaan adibada ama takhaatiirtu xibnaha bani aadamka xibinta ugu adkaysiga badan beerka waayo walidaalika waxaa dhici karta qofka beerkiisoo dhammaaday ama wax yar ka harsan yihiin inuu nool yahay oo waxyaaba badanna iska qabsanayo uusan dareensaneyn qica yar waxaa kaloo dhacda qofka inta beerka laga jaro saddex meelood laba meela inta la jaro ayaa hal meel u shaqaynaysaa qayb yaroo qidca yaraa meeshii loogu celinaya markaasuu muddo yar ku koraayaa sidiisa horeu ku dhammaystirmaya oo ku noqonaya ilan dhiiggiyaa maraaya markaasuu dhiigu ka samaysmayaa beerka beerku marka waa dhiig aruuro adkaaday waa beeryaruhuna waa la mid saa darteeda nebigu wuxuu u yidhi calayhi salaatu wasalaam ama uu xalaalay labadaa dhiig markuu shiiku ku leeya wadamaani waxaa laga yaba inaad is tidhaahdo beerku maasaa dhiiga beerku waa dhiig laakiin waa dhiig adkaaday kadibna noqday sida hadda la arko beeryarhuna waa la mid arrintan maxaa u daliila buluuqulmaraamkan kusoo marno waa xasuustaana u malaynaa xadiidka arrinkan ku soo arooray uxillat lanaa maytataani wa damaan fa ama almaytataani falxuutu waljaraad wa ama adamaani falkabidu waatixaan xadiidkaas buluuqa aan kusoo marnay ayaa u daliila xadiidkaas sheekhu u daliishanaya wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina mxamed wcala aalihi wsaxbihi